oo la diiwaangeliyey owka gaadiidka oo dareertii muddo bile iyo weliba wasaaradda gaadiidkai horumarinta jidadka ee somalilan ka diiwaangeliday gaadiidka hida badan ooyo dowladda kelata gobolada somalilan diiwaangeliyowka wejiga koowaad ee gaadiidka dowladda iyo weliba ha gabagabeeyey wasaaradda gaadiidkai horumarinta jidadka ee somalilan oo sidoo kale iyo ku howlgaleen shaqaalo tiro badan agaasimaha wahda gaadiidka ee wasaaradda gaadiidkai horumarinta jidadka somalilan yankureenku werbi sidii an qabsoontii howla diiwaangeliyowka gaadiidka dowladda hawshaas howlqabadkaas waxay ahayd muddo bila bay ahayd waxay ku eegeed labaatankii bishii labaad labadii kun iyo afar iyo labaatanka markaa mudane wasiir howlqabadka waxaa ka qayb qaatay labiyo labaatan shaqaale ah oo ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaa hawshaa laga qabtay diiwaangelinta oo ay ka qabsoontay shan gobol oo waaweyn iyo gobolka gawiiley iyo gobolka la yidhaaho daadmadheedh gaadiidka ilaa imanka wejiga koowaad la diiwaangeliyey waa kun iyo konton gaari weye mudane wasiir saacadaha la shaqeeyey waa kun iyo shan boqol oo saacadood weeyey taasuu micnuu yahay in maalin kasta shan saacadood la shaqaynayey oo diiwaangelintu ay socotay waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta agaasimayaasha maamulka iyo lacagta iyo madaxyada gaadiidka oo runtii waajib iska saaray shaqadaas sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka ee somalilan injineer axmed maxamed abdi ee ku hadlay muhiimadii yeelatay in la sugo tirada gaadiid yeelata dowladda inaynu naqaano gaadh kasta sumadiisa iyo sawriciisa iyo dhigtaylkiisa inaynu hayno waxay ahayd inaynu hore shaqadan u qabana bay ahayd laakiin si wanaagga haddaynu shaqadan bilowna xilligan hadda taagannahay gaadiidkeena dowladdu waa gaadiid saa uu sheegay taga spainska ayaa iskale baabuurta iskale baabuurta maadaama waxa la wada leeyahay tahay oo public asset tahay waxaa muhiim ah in la sugo oo la xafido xogtiisa oo gaariga lamarkiisa la yaqaan sida loo yaqaano xogta gaariga brefatkaas marka horta muhiimadda ay leedahay taasi waa xafidaadda iyo iyo iyo mutaxaqiijinta lahaanshaha ay ummaddu leedahay gaadiidka dowladdu ay leedahay gaadiidka ku xidhan namarka cad nambar namarka cad dabcan annagoo ka dalka wasiir dowladda uga mas-uuliya gaadiidka dowladda iyo gaadiidka kale brefatkaaba iyadana waa muhiim in la xafido oo la sugo gaadiidka hay-aduhu ay bixiyeen project u dhammaado gabagabadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka somalilan maxamed cabdimaalig maxamed edhinishay ku hadli diiwaangeliyowka gaadiidka hay-adaha dowladda somalilan qodobka ugu weyne ugu muhiimsana laydinku yeedhi kaa weeye qodobka labaadna waxaa weeye gaadiidka wixii meelaha aynaga dayacan dee inaan dib uga faa'iidaysanno oo aan soo urursanno qodobka saddexaadna waxaa weeye sidaa la sheegay jitiida inaan gaadiidka lagala xishoon jitidu wax lagu faano baabuur rugsad haysta oo muddo cayiman rugsad haysta unbaa jitida laga furi karaa oo sabab looga furay dee laysla garanayo oo la ogolaaday laakiin baabuurta dowladda waa in jiti lagu xidho waxaa kaloo aan ku soo gebagabaynayaa oo qur-aan rabaa maanta uga faa'iidaysanaya wasaaradihiinna iyo hay-adihiinna baabuurta cusub ee aad soo iibsataan ama hay-adayda siiyaan waxaanu rabnaa in wasaaradda la soo mariyo sistem baanu samaynaynaa waa uun idin diiwaangelinaynaa si la mid ah baabuurta howlgabka noqota si xaaladda looga saaro iyagana waa soo gudbinaysaan intaasoo gaadhina inay sanadkaa howlgab inaga noqotay intaasoo gaadhina aynu hore u haysanay si aynu xog dhammaystiran u heli karno